runtii wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobada aan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dabeedna dhakhtarkii iyo meeshii uu yaalay ninkan andurega soo booqatay way timi dabadeedna xaaladii baa looga sheekeeyey si wax ahaay o dhan baa loo aasa looga sheekeeyey waxaa la ninkan xaalkiisu waa kaasi wuxuu marayaa heer markaa la dejiyo meel uu intaa ee calashaan uu ka dhimanayo uu sii joogo ayuu muxuu u baahan yahay wax kale oo la qaban karaa ma jirta baa lagu yidhi waa qiso ka dhacday waddankan maraykanka oo lagu daray dhacdooyinka la yaab kale ee adduunka haddaba su-aashu waxay tahay maxaa keenay in qisadaasi ay heerkaasi gaadha islamarkaasina lagu diiwaan geliyo buuggaasi dhacdooyinka layaab kale adduunka lagu qoro barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin hayaa qaybtii halaburka iyo heesaaga waxa aanad maqli doontaan qaybtii saddexaad ee barnaamijka cawayska washington waraysi uu siiye fanaanka cabdiraxmaan xadxanteeye mudan haweeney kama maarmo malab sidiisii oo sidiisaad i macantee murugadan qabo kalayo adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati murugadan qabo
barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal waayaha adduunkan aynu ku noolnahay ayaa yaabkiisa watee iyadoo la tilmaamay inay saamayn ku leeyihiin kolba xaaladda lagu sugan yahay iyo weliba duruufta markaasi lagu jiraaye waxa aana aynu makhraati ka nahay in mar kasta oo bulshada dunida ku nooli ay sii badato amaba tiradooda ay korodho ay sidoo kale dhacdooyinka la soo darsaya ay yihiin qaar la koraya islamarkaana korarkooguyadana uu intaasi barbarsoodo bal ka warran dhegaysta haddii waalidka amaba adigu qofkii aad dhashay aad waalidka u ahayd oo weliga aanad indha iyo baalba saarin islamarkaana aanad bulshada ka dhex aqoon ay hal mar si aan ku talagal ahayn waayuhu isukiin keeno islamarkaana aad ku kulantaana goob aan labadiinna midkiinna filaynin dhegaystayaal caawana waxaan idiin hayaa sheeke ka dhacday waddanka maraykanka oo lagu diiwaan geliyey buugga dhacdooyinka la yaab kale ee adduunka lagu qoro taasoo la xidhiidha laba qof oo dib isku helay islamarkaana u kulmay kadib markii ay soo mareen labadooduba dhacdo amaba sheeko aad u layaab iyo xanuun badan oo aan midkoodna filaynin amaba aanu weligii niyadda ku qabanin haddaba ka hor dhici maayae sheekadaasi sida ay u dhacday waxay noo haysa sahre ciidla nuur oo ka waraysatay khadar cabdi cabdilaahi oo ku noola dalka austeria islamarkaana sheekadan la socday sara waa dhowahay aad baan u salaamayaa baabasi adiga iyo dhegeystayaashada saare sheekadani sheeko cajiibay ahayd runtii aada u mataqaana saameyn uleh oo afka ingiriiska waxa lagu yihahdo emotional bay ahayd haye sheekadu markaa waxay ka bilaabmaysay ninkan andrew la yidhaahdo oo muminka ah ayaa isagoo toddobiyo konton jir ah baa dhakhtar lasoo dhigay haye kansar baa ku dhacay markaa calashaano xaaladiisu way cuslayd waan gartay marka kansarka dhiigga raacaa ku dhacay kansarkii dhiigga raacaya weliba ku dhacay oo mataqaana unugyada dhiigga iyo dhiigga waxaasoo dhan waxayba irlaynayo dhammaynayo dabeedna muddo ayaa waxaa la isku dayey in lala tacaalo oo la daaweeyo oo wax lagu sameeyo markii hore dawooyin kimikaha iyo waxbaa loo qoray oo maxayba lagula tacaalay waxba waa u tari waayeen dabeetna waxaa la isku dayey in maxay hayday dad kale ay caawiyaan oo waxaa la yidhaahdo selfka afkinka lagu yidhaahdo amaba la yidhaahdo unugyada dhiigga ayaa la rabay in calashaan unugya dhiig cidla dhiiga isaga intoo la helo dabeetana lagu tallaalo maaha dhiig shugistii caadiga ee tooska ahayd maaha laakiin unugyada dhiigga oo dhiig ka samaysan yahay ayaa inta qofka kale laga soo qaado qofkan lagu dhex beeraya ama lagu tallaalaya waan gartaa dabeedna qofkan uu xanuunka ku dhacay kansarku wuxuu awood u yeelanayaa inuu iska difaaco xanuunkan dhiiggiisa raacaya ee kansarka ah ee calashaan xaaladiisa halista ka dhigay qofkaa laga soo shubaya marka iyo qofkana waa inay isku dhiig yihiin ama waa inay calashaan isqaadan karaan sax
dadkii la tijaabiyey maxay ahayd saftiga laga qaaday shabaadhka la mariyey oo dhan wuxuu dhan waa socon waayeen oo way shaqayn waayeen oo sababo kala duwan oogood way isyeelan waayeen marka ninkii andrew wuxuu gaaray heer uu maxay ahayd quus gaadho oo xaalkiisa uu xumaado oo marka dambe la yidhaahdo calashaan loo qolo dawo xanuun baabiyo un ah sax calashaan ma jirto wax kaloo lagu qaban karaa aan ka ahay inaad warka sugto intaad warka sugaysa ama aad dhimanaysana dawooyin xanuunka iyo garaaca kaa yareeyuun baa lagu siin karaa bay xaaladda kusoo ururtay marka waxaa laga rajo dhigay ninkani inuu intuu dawo helo bogsado oo uu xanuunkan ka kici karo
darkaas wuu soo xigin saacadda laga bilaabo ninka injir waxaa wixii loo qaban kariyay baa loo qabay abaabadna way soo xigeen hadda waa nin wad sugaya wadkaa uu sugaya markaa waa si raaxa la ku sugaayo la siiyaa dawooyin ka binaya xanuunka iyo rafaad ama ka waaya yaraynaya Mhm.
marka injir xama ma dhalin caruur ma dhalin waalid ma haysto oo calooshaan cid uu saka sii dhashay oo nooli ma jirto cid la dhalatay oo ehel iyo xankaasina ma jiraan waayahay oo ay isku dhigaan wax noqon lahaayeen Mhm.
marka ninkii xaaladiisa caankaas u ahaa meel buu dabatanay iska dhaqankiisa ka yoolay iska joogay dabeedna waxaa dhacday eh, gabadh kaati la yidhaahdo hahee ayaa waxay soo booqotay dhakhtarkii haye kaasi waa samafale caawiya eh, dadka balaaguriga ah caruurta dadka waaweyn waxyaabahaasay caawisa ka shaqaysaa waan gartaa waa gabadh dhowr iyo afartan jir oo koob iyo afartan jir meelahaas oo calashaan reer iyo caruur ma leh haye dabeedna dhakhtarkii iyo meeshii uu yaalay ninkan andrew bay soo booqotay way timi dabeedna xaaladii baa looga sheekeeyey sida waxay ahaayeen oo dhan baa loo eh, aad sar looga sheekeeyey haye waxaa la yidhi ninkan xaalkiisu waa kaasi wuxuu marayaa heer markaa la dejiyo meel uu intaa ee calashaan uu ka dhimanayo uu sii joogo ayuu muxuu u baahan yahay wax kale oo la qaban karaa ma jirto ma jirta baa lagu yidhi haye taas marka aad bay uga naxday way taabatay arrintaa taabatay ereyga saa taasay calashaan aan waxba loo qaban karin oo rajadii la- laga rajo dhigay calashaan haye marka way ka naxday dabeedna waxay tihi calashaan ma jiraa bal hal fursad oo kale iyo wax ma baarbaari karnaa hal marna fikiri karnaayo labaad mar labaad calashaan wax ma Mm.
samayn karnaa aad iyo aad arrintii baa dabeetana yii wallahi wax kasta waanu samaynay isku daynay muxuu yahay ra'yigaagaad haysta ee calashaan aad leedahay mar labaad waxba tijaabin aad leedahay muxuu yahay ra'yigaa haysta baa la weydiiyey haye dabeetna waxay bal ka warrama aniga haddii aan markaan bal anigana dhiiggayga iyo wax baadhaan oo maxay ahayday ay- inaanu isnoqon karno bal inaanu isnoqon karna iyo in kale oo ay kun suuragal yihiin haye waaba intaasaan is yeelanaayo ninkani badbaado yeeshayo hadduu yeelan waayana dee wixii kalenu qaban karnaa baynu qabanaynahay Mhm.
dabadeetana ma eegi kartaa baa lagu yidhi markaas dhakhaatiirtu waa ka quusteen oo rajo badan ma qabaan lakin gabadha ay qancinayaan mog sax
dabeedna waxay yidhaahdeen bal waa sax haddii aad sidaa aad qabto raygaas kula qurux badan yahay waa samaynaynaa dhiiggii waxbaan kaa qaadaynaa ma garanaysa haye inay hirgasho iyo inay dee sidii hore u fashilantana waynu eegi doonaa waxay xaaladdu noqotay baa lagu yidhi sax marka sida caadiga qofka waa la baadhaya marka hore qofkan unugyada dhiigga laga qaadayo waa la baadhaya dee jeedka sida polisa caafimaadkiisa la hubinaya saanu qofkan xanuun kale usii qaadsiinin adu waa la baadhay shaybaadhkii wixii ka horreey dhan baa la sameeyey dhiiggii wixii baa laga qaaday wixii baa laga- unugyadii baa laga qaaday waan gartaa unugyadii dabeetana oo jirida unugyada ah aa mataqaana ayaa laga soo qaaday waa i waxaa lagu shubay ninkii andruha baa lagu dhex beero lagu dhex tallaalay dabeetana muddaa la sugaya calashaan waqti bay qaadanaysaa natiijadu inay soo baxdo waan gartay oo ninkii la dareemay inuu la qabsadeen unugyadan cusub ee lagu beeray iyo kuwiisii hore inay isla falgeli karaan oo markaa uu u bilaabmi karta rajo laga qaba inuu ninkani ladnaanayo wakaa sidaas Haye.
way aad yaad waan gartay marka een, waxa weeyaan muddadii baa dabadeetana la bilaabay in laga warsugo waxaa la yidhi balso dhakhtarka halkaa sii yaalo een, unugyadada dhiigga ee aynu ku shubnayna aynu eegno bal in waxay qabtaan inay hirgalaan iyo in kale adigu muddo markaasaa dabeetana waxau bilaabnay waktigii tijaabada ee unugyadani Mm.
inay wax anfacayaan iyo inaanay anfacaynin ay eh, ay ay ay kala cadaanayso sax
ninkii andrew ahaa markaa waxaa muuqatay inuu soo kabanayo haye dib buu soo kabanaya wuu soo noqonaya awooddiisa baa soo noqonaysa waayo ka farsan waa kii dhiiga ku dhacayay dhiigga raacayay dhiigu laacaya qofkii bilaaq samar bilaa awood buu noqonayaabo haye unugyadana wixii loogu sheegay waxay ahaayeen qofka inay awooddiisa marka hore soo celiyaan ay istaajiyaan awooddu markay istaagtaan qofka difaaciisi baa imanay difaacina wuxuu suuro gelinaya qofkan in xanuunkani uu maaragtay ula dagaalami karo jirkiisu Mhm.
wixii markaa la la- la filayay rifatigii wanaagsanaa la filayay calashaan ayaa muuqatay oo unugyadii lagu shubay ee kaasi ku caawisay ee ugu deeqday baa sameeyey ee, calaamadihii laga arkay Mhm.
muddo adigu lix bilooda kadib ninkii andrew ahaa dhakarta waa kasoo baxay sagoo jid ah oo lugihiisa ku soconaya oo caafimaad qaba waan gartay marka dabeetana wuxuu soo raadiyey wixii loo sheegay xaaladii arrintii gabadhii warkeedina warka uu hayay oo looga sheekeeyey gabadhii buu soo raadiyey markaasu adreeskeedii iyo wixii ayuu haye yahay gabadhii buu raadiyey adreeskeedii meeshii ay si uu ugu mahad celiyo si ugu mahad celiyo u yidhaahda calashan bil anoo dhimanaya ayaad maaragtay i dee badbaadisa Mhm.
la halkay soomaalidu ka tiraahdo ninkaa hebel ama qofkaas magtayduu leeyahay calashan qof bilkaa badbaadiyo kale hahee sidii oo kale markaa inuu utago oo yidhaahdo magtaydaad leedahay waa kuu mahadnaqaya uu anduro ugu yimi kaasi haye dabeetana way isu yimaadeen way wada qaateen shaahi kafeeyax baa la wada cabbay oo dabeetana waa la sheekaystay dabeetana ka sheekeeyey noloshiisii hore dhegaystayaal sida ay isu helaan iyo weliba halka ay ku dambaysa waxa aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadka soo socda ugogoyay gabdhada ugoyo gamuga sii Ah, un poco ya y cabrón.
haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye waxaana qaybtan uu fanaanku kaga warrami doonaa qaar ka mida qisooyinka heesaha uu qaado waa hagaag cabdiraxmaan waxaa jirta hees kaloo iyadana hablaha ka hadasha oo dee dabcan inkastoo tidhaahda waa kaftan markay ereyadu socdaan ee bulshada u qaadayso malaa tirahdaa waxaas tiraa hablihii baa soo dhaqaaqi doona wax xaran doona ya inkastoo tiraa waa kaftan haddana waxaad tirahdaa hablihii hadday haweenku shaqeeya lacag helaan jacaylka way daadiyaan maxaa heestaasi maxay dulceedu tahay iyadana heeskaas waxaa sameeyey waa nin waa qiso run ah heeskaasi sideedaba horta waxaa sameeyey nin abwaan oo maxaan dhadaa saaxiibkay mustafe cumar cefoole ninkii heeska milyon ay sameeyey tiradaba jooga mar labaad baan salaamaya laaxinku waa aniga misiguna waa saciid sharaf saciid sumbul australia marka heeska waxa weeyaan sideedaba gabdhuhu horta waxay fiicayiin iyaga oo la qabo oo reer oo xaas leh inay lacagaystaan laakiin inta ka horeysa hadday dhaqaale helaan waxoogaa mataqaanaa shiki badan bay muujiyaan rag ninka guursanaya waxay sidhahdaan may ninkana lacagtaad u socdaa may adu ku socdaa may lacagta u socdaa saasay sacaddu kaga dhacdaa macnaha waxay kala garan waayaan ka calafka doonaya iyo iyo kahantida u socda iyo kahantida u socday kala garan waayaan ragguba waa lamid raggaba maanay ku dhicin
may raggu waa u badeen ana waxaad arkaysaa nin dhoweyn oo taajir oo meel wax kala dhigan oo tiro miskiin oo reerka uga joogto cidaan haysan doonanaya maogta haye haye arrinka arrinka hadda marka ambiil baan u qaadaya looma dhamay oran doonaa haye
marka ninkii odayga ahaa gabadh baa nin arrin saas ayaa nin baa jeclaaday gabadh dhaqaale iska haysata marka laakiin gabadh ah oo weli ileen yeelay ninkii gabadhii way iska doonaysaa isna waa jecel yahay laakiin way meermeerinaysaa kulba waktiga u dheeraynaysaa kulba muddada u dheeraynaysaa isagiina waa ku daba daalay marka jacaylkiiba u hiirraagayba markii dambe usoo baxday mataqaanaa ninkana inay gabadhan kala saari laadaa ninkana inuu dhab u jecel yahay iyo inuu dhaqaaleyga u socdayna gabdho kala saari laadaa markaasuu heeskani ka dhashay maogtahay markaasuu kuleeyahay ileen hadday hablu barta lacagtiyo shaqada laabtooda adduunku galo way dhaqaalaha loo lalabo cishiga way ilaalayaan cishiga way ilaalayaan cishiga way ilaalayaan ya marka xagga ugu dambaysa haddii intaa inta u dambaysa wuxuu kuleeyahay libaantuna waa axdiga ha libaantuna waa axdiga lacantii reer madago labada dhigataa u ah intuu leexaday isaarin andhow hay hay lugoynine ludiya jidhka iyo cadde ii kala saar buu leeyay mataqaana jidhka ii kala saar waan daalaye wuxuu leeyahay muhiimadda halka u dhimatay waa axdige yaanan daaline warko warkoo cadisi warka cadisi haa ludiya jidhka iyo cadde shaqada laftooda adduunku galo way dhaqaalaha loo dalbow وكم Oh,
haweenkaynu hore ugu soconaynaa dabcan mar haddaynu dee ka hadalnay haweenkii oo labadaa heesood baan soo qaadanay hees kaloo waxaa jirta iyadana n haweenka ka hadasha mudan haweeney kaama maarmee malab sidiisaad ii macaanta ya xabiib iyo xayaati heestaascarabiga
ha heeskaas waxa weeyaan waa heesihii hore ee jabuuti dib usoo noolaynay heese waxaa jira qofka fanaanka ah dhexlexjalo ka galaa oo maxaan ku dhahay heesiheenii waktiyaashii hore ama music fiican ku dhicin aana laga maarmi karin in dib loo soo nooleeyo marka waxaa ku qaadi jiray faabwaankeeni weynaa saciid xamar qoodh waxaa markaa may cabdu xamar qoodh alla u naxariista cabdu xamar qoodh waana heesii horreeyay jabuuti marka dib baan usoo nooleynay marka waa heeskaas aad buu macaan yahay mudan haweeney kama maarmo malab sidiisii oo sidiisaad i macantee murugadan qabo kalayo adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati murugadan qabo kalayo adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati marka waa heesihii mataqaana aan duugoobay wey waa fankii loo samaynayey tiimkeen kuu sheegayay aad aad waa waaye waaye wey iyadana taana dib baynu xasuusan doonaa bulshada aynala dhegeysan
sidiisaad i macanteeye mudan haweeneye kama maarmo malab sidiisii oo sidiisaad i macanteeye murugadan qabowe kaclay oo adiga maydh ya xabiibi ya xayaati muruugadan qabow kalayoo adiga maydh ya xabiibi ya xayaati sukir
qayb kale oo ka mida waraysigan fanaanka cabdiraxmaan xanhanta iyo dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaana barnaamijka cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeenni intaasaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
intaad maqnayd waa mahad ma sheegto inaan kumooga on kumooga aan malaynayn intaad maqnayd waa mahad ma sheegto inaan kumooga on kumooga aan malaynayn muruugadan qabow kalay oo adiga maydhi ya xabiibi ya xayaati muruugadan qabow kalay oo adiga maydhi ya xabiibi ya xayaati muruugadan qabow kalay oo adiga maydhi ya xabiibi ya xayaati